asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aanu ka soo dhex meehaahnay afkeenna hooyo iyo tusaalayaashiisa farada badan ee badweynta hadba dhinacii loo raacaba annaga oo isku dayeyna inaan mar dabaal joogtayno marna ilno marna makhuuranno mar dhuflayno marna gacan saarno marna jeegayno mar haddii ilaah kugu idmahay aan hu ciyaarno iyo noocyadaas farada badan ee kala duwan ee dabaashu ay leedahay ayaannu ka soo miirnay ama ka soo meehaahnay xubnaheennan murtida maanta afkeenna hoyo sababtoo ah dee markaad balli biyaha haysato unbaad dabaalan kartaa saas oo kaleenta markaad af kugu filan leedahay ayuunbaad dabaalan kartaa laakiin haddaad badhay magaana tahay dee hashaadu xoox ma leh bidhahaaguna xoor ma lahan unbaa lagu odhan karaa oo waxaa tahay magaan badhay ah oo aan afkiisa iyo ereyadiisa aqligiisa iyo aragtida hiddihiisa iyo dhaqankiisa midna ayna diiqin ayaa lagugu tilmaami karaa sidaa darteed middanina waa mid ka mid a xubnaheennii aanu soo meehaahnay xubintaanan maantana idamkii iibbe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin baa la weydiiyey oo la yidhi hebelow cilmi keebaa ugu wacan su-aashaas kediskaa ayaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi hebelow cilmi keebaa ugu wacan markaasuu isku dayey su-aasha la weydiiye lafteeda maadaamay cilmi khusayso inuu si cilmiyaysan uga jawaabo taasoo ah middee dadka anfacaysa dib iyo horeybana wax u taraysa muxuu yidhi marka ma uusan haddii eebbe idmahayo uusan qoordiinlaynin mana dhubqaaliin ee si maaragtay cilmiyaysan ayuu dulucda ugu dhaadhacay wuxuu yidhi waxbarasho waxaa ugu wanaagsan waxaan barannay inaan ku dhaqanno u fiirsayah waxaa la yidhi cilmi kee ugu wanaagsan ayaa la weydiiyey ninkan odayga ah ee caqliga lagu tuhmayey haddii waxay rabeen inuu dhaho waxaa u wanaagsan axkaamta si fiican u barata tafsiirka qur-aanka muxadis inaad noqoto saynisyahan inaad noqoto huuhaa inaad maaragtay aad noqoto mid cilmi bulshada yaqaana juqraafiyeyste hirrig bay dadku ka rabeen laakiin maba uusan abbaanin dhankaasoo dhan kaleentuu ka weecday oo ka fudud tii ay weydiiyeen kana cilmiyaysan oo ka qodo dheh waxa uu yidhi waxbarasho waxaa ugu wanaagsan waxaan barannay inaan ku dhaqanno waa midda maanta laga la'yahay ummadda soomaaliyeed ama dadka afkan ku hadla oo aad moodid xitaa keeda cilmiga lihi wixii uu bartay ama lasoo baray ama wixii lasoo barayba inuusan ku dhaqmaynin oo uu qarka kaga taagayn waxa uu yidhi waxbarasho waxaa ugu wanaagsan waxaan barannay inaan ku dhaqanno taas ayaa ugu wanaagsan ayuu kaga jawaabay cilmi dhammaantii sababtoo ah haddii aad wax barato wax kastoo aad baratana sidaad u baratay aad ugu dhaqanto ugana faa'iidaysato dee wuu ku anfacayaa laakiin haddaad akhrista noqoto sida aqoon-yahankan soomaalida ee baadida ah ama maaragtay nimaan diintuba waabinaynin oon diintii la baray iyo xuquuqdii iyo xaqii ilaahay ee la baray iyo dariiqii rasuulka sal alla ly slam ee lagu hagaajiyey ee lagu soo tarbiyeyeyba nim ayna hakinayn haddaad noqoto oo ka leexday oon ku dhaqmaynin dee maxay staraysaa muxuu yidhi waxbarasho waxaa ugu wanaagsan waxaan barannay inaan ku dhaqanno allowma hadlay mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi sannadkii wanaagsan sansaankiisaa laga gartaa sannadka wanaagsan sansaankiisaa laga gartaa